aan ku bilownay ciidamada dowladda soomaaliya ayaa kooxda al-shabaab ay ka qabsatay laba fadhiisin oo militari oo ku yaala duleedka magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya maleeshiyada al-shabaab ayaa la sheegayaa inay haatan ku sugan yihiin gacantana ku hayaan deegaanada daynuunay iyo goofgaduud ee gobolka baay warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o e da mukhtaar maxamed catoosh
xaalada deegaanka daynuunay ee gobolka baay ayaa kacsan waxaana weli gacanta ku haya deegaankaasi kooxda al-shabaab oo galankii dambe ee shalay la wareegay dagaal ka dhacay xerada daynuunay ayaa socday ilaa habeennimadii xalay waxaana ciidamada dowladda u suurtageli waayey inay mar kale la wareegaan deegaankaasi daynuunay oo fadhiisin ay ku lahaayeen ciidamada milatariga qaybta lixdanaad dagaalka shalay gelinkii dambe ilaa habeennimadii xalay dhacayay ee u dhexeeyey kooxda al-shabaab iyo ciidanka dowladda ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhinacyada dagaalamay ilaa saddex askari ayaa la xaqiijiyey inay ka dhimatay ciidamada dowladda waxaa sidoo kale dhaawac uu soo gaaray in ka badan toban askari dhanka al-shabaab wax warar lagama hayo oo ku aadan khasaaraha rasmiga ee ka soo gaaray dagaalka hase yeeshee ila madax bannaan ayaa xaqiijinaya in dhankooda kooxda al-shabaab uu khasaaro dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray dagaalka gelinkii dambe ee shalay ilaa habeennimadii xalay ka dhacaya deegaanka daynuunay dhinaca kale ciidamada dowladda ayaa soo faaruqiyey oo isaga soo baxay deegaanka goofgaduud iyadoo aysan wax iskorimaada halkaasi ka dhicin goofgaduud oo qiyaastii soddon kilomitir u jirta magaalada baydhabo ayaa fadhiisin waxaa ku lahaa ciidamada milatariga dowladda federaalk soomaaliya saraakiisha ciidamada dowladda qaybta lixdanaad oo aan la xidhiidhay qaarkood ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan dagaalka daynuunay iyo aagaga ciidamada dowladda ay soo faaruqiyeen si kastaba ha ahaatee kooxda al-shabaab ayaa bilaabay inay weeraraan fadhiisimaha ciidamada dowladda ee dulaadyada magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo